sagaaliyo tobanka Agoosto maalinta caalamiga ah ee bani'aadanimadu waa maalin si weyn looga xuso adduunka waxaa la isku dhiirigeliyaa ka qayb qaadashada xaaladaha bani'aadanimada waxaana la xusuustaa shaqaalaha gargaarka oo naftooda u huraya u adeegidda dadka aan codka lahayn iyo samata bixinta dadka tabaalaysan soomaaliya waxa ay wajahaysaa xaalado bani'aadanimo oo aada u daran sida kuwo dabiici ah iyo colaado intaba maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee haddaba soomaaliya geliyay xaaladaha bani'aadanimo ee soo noqnoqda su-aashaas ayaan hordhigay aqoon-yahan maxamuud xaashi faarax oo ka mid ah barayaasha jaamicadda balaasma ee magaalada dhuusumareeb
bismillah haddaan ku bilaabo soomaaliya horta marka laga hadlayo bini aadanimo iyo xiriirka caalamiga ah labadaas qodobba buug kasta iyo qoraal kasta iyo iyo cod kastoo ka baxaa waxaa waaye tusaalaha koowaad ayay ka mid tahay nabadda iyo bini aadanimada colaadda qodobadaas marka laga hadlayana waa saf kasta oo oo ama wixii qoran ama wixii lasoo jeediye ahba dunida way ku jirtaa soomaaliya waxa ugu badan meeshaa geliyey jabtarkaa geliyana waxay tahay wax bini aadanku gacantooda ay ku sababeen oo manmade ah iyo kuwa rabbaani ah tusaale colaadda dadka isqabqabsiga siyaasadda iyo colaadaha oo ah maaragtay ii sheeg qodobo isku xiran oo midba mid kale maaragtay u saameynayo oo ah kuwa ayagu bini aadanku maaragtay ay ku sababeen gacantooda ku sababeen iyo qodobka kaleo dhanka kale oo ah abaaraha oo ah wax ku soo noqnoqday geyiga soomaalida waqtiyada u dambeeyey
ururada bulshada rayidka ah sida dhallinyarada waxa ay door muhiim ah ka qaadan karaan arrimaha la xiriira bani-aadanimada iyaga oo sameyn kara tallaabooyin wax ku ool ah oo ay uga qeybgalayaan samata bixinta dadka wajahaya xaaladaha bani-aadannimo cabdixakiin muxyidiin ciise waxa uu ka mid yahay ururka dhallinyarada damqasho waxaan wax ka weydiiyey arrimahaasi waxaana uu ku jawaabay haddaan su-aasha hore u galo dhallinyarada soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxay ku biirin karaan gargaarka iyo taageerada bani-aadanimada dhowr waxyaabood oo kala duwan ayaan isleeyahay anigu waxaa ka mid a isku duwidda tabarucaad gooni ah inay sameeyaan sida inay abaabulaan ololayaal lagu aruurinayo lacag qarash cunto daawo intaba lagu aruurinayo inay sameeyaan oo isku duwid tabarucaad ah sidoo kale adeegyada bulshada adeegyada bulshada inay sameeyaan oo waxay ku biirin karaan shaqo tabarucaad sida daryeelka bukaanka baarista caruurta iyo intii ay awoodaan markaas sidoo kale wacyigelintana ayadana qeyb bay ka noqon kartaa
kulow isaaq ibraahim xasan guddoomiyaha kaamka arlaadi ee ku yaala magaalada dhuusumareeb ayaa qaba in loo baahan yahay xoojinta adeegyada xalalka waara isaga oo fariin u diraya hay-adaha caalamiga ah iyo cid waliba oo caawin karta dadka barakacayaasha ee ku jira xeryaha barakacayaasha deegaanada galmudug
hay-adaha waxaan ka codsanaynaa dadka oo barakacyaasha waa iska dhiban yihiin ilaahay kuw haggooda waa ilaahay haggiisii markay imaado ayaga hadda hay-adihii gargaarka iyo banaadnimada waxsaas gacanta ku haya dadkan oo masaakiinta iska rafaadsan oo iska rabaadsan in la caawiyo iyo dadka muxsiniinta caawiyo dadka inaa iska caawiyaan oo hay-adahana dadka dee dadka ma ogtahay in kaarar iyo wax la siiyo aniga dadka waxaa ugu fiican dadka in hoy loo dhiso oo noloshooda wax ay ku maarin karaan sida farsamada gacanta oo kale la baro oo wax ay qobsan karaan qofka ma ogtahay hadday farsamadiis barto oo qalabkiisii wihiis halo kulley waxaan sida ani waa ismaalin karaa oo waa noloshiisu waa ku filan yahay
maalintan ayaa leh muhiimad aada u ballaaran iyada oo si weyn la isugu baraarujiyo dadaalada kor loogu qaadayo wacyiga fududeynta arrimaha gargaarka